halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhawegeystayaal dhammaantiinba waa axad bisha diseembarna ay tahay koo iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeena saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo sahre ciidla nuur
siyaasadda laysma siiyo waa lays riixaa waa lagu riixaa intii lagu riixi karo maaro kale haddii lagugu waayo buuqaa lagugu furaa waxaad uga bixi kartaa marka inaad garba leedahay oo dad garba kuu ah oo aan garba kuugu ahayn inaad ilmo adeer tihiin awgeed waa in heshaan waxaa loo baahan yahay marka waxay tahay dhallinyaroy siyaasadda ladinkama leh
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayey gabagabada shirkii dhallinyarada ugu soo xidhmay magaalada muqdisho koordhow ayaad warbixin amuurahaasi ku saabsan maqli doontaan waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan doodii musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee xalay ka dhacday gobolka new hampshire
waxaad maqli doontaan qodobo kale oo ay ciyaarihii ka mid yihiin marka horese warkii caalamka
dooda musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa xalay diradda lagu saaray dhaqaalaha dalkani maraykanka iyo sidoo kale baabi'inta kooxda islaamiga ah ee isis xogayihii hore arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka hillary clinton iyo fermon senator bernie sandares iyo guddoomiyihii hore ee gobolka maryland martin ormelley ayaa mid walbaba waxa uu hoosta ka xariiqay arrimaha markii ay gudagaleen dooda ku salaysan dhaqaalaha iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada kahor inta aysan dooda bilaabanin ayaa gobolka ku yaala waqooyiga ee new hampshan doodii horey loo qabtay waxa ay muujinaysa in labaatan dhibcood ay ku horreysay clinton oo markaasi kaga sarreysay sanders clinton ayaa dhowr jeer waxa ay weerartay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doodiisii hore ku weeraray muslimiinta waxayna sheegtay in musharaxa donald trump uu isagu yahay sida ay tiri qof u sahlaya isis in ay dadka qortaan gudaha maraykanka
xogayaha gaashaandhigga ee dalkan maraykanka ash carter ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee maraykanka oo dilay toban ka mida saraakiisha ammaanka ee dalka ciraaq uu ahaa khalad dhacay oo ay labada dhinacba ku lug lahaayeen master carter ayaa sheegay in gantaalaha ay soo rideen diyaaradaha dagaalka ee dalkan maraykanka uu ku dhacay magaalada fuluuja goob xarun u ah saraakiisha ammaanka ee dalkaasi ciraaq oo ay kontarooli jireen amaba ay gacanta ku hayeen ururka islamic state ee isis waxaana uu sheegay wasiirka arrimaha gaashaandhigga ee dalkaasi ciraaq in tobankaasi askari ay dhinteen maalintii jimcihii qariirada nabadda ee beesha caalamka ay u dejisay in lagu soo dabaalo wadaxaajoodka suuriya ayaa cod aqlabiyad leh waxaa ku ansixiyay golaha amniga ee qaramada midoobay waxa ayna noqotay arrintii ugu horreysay ee ay si wadajira isugu raacaan quwadaha dunida ee lagu xalinayo xiisada gilaafatay ku dhowaadka nusmalyuunka nafeed ee dalka suuriya sidaasi waxaa yiri xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry kerry ayaa ammaanay codka midaysan ee keyrulcaadiga ah ee golaha dhexdiisa arrinkan ay ku midoobeen taasoo markii ugu horreysay u muuqata mid lagu kala aragti duwanaa muddo hase yeeshee haatan la isku raacay wuxuuna ugu yeeray heshiiskii jimcihii toddobaadkan in uu ahaa kii ugu horreeyey ee noociisa loo maro waddadaasi nabadda ee suuriya
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington shirkii maalmahanba dhallinyarada uga socday magaalada muqdisho ayaa lasoo gabagabeeyey shalay gelinkii dambe shirkan uu ahaa mid ay ka qaybgelayeen dhallinyaro ka kala socotay gobolada dalka soomaaliya iyo qurbaha ayaa lagaga hadlayay dhallinyarada iyo sida ay uga qayb qaadan karaan hanaanka siyaasadda soomaaliya haddaba kulankan waxaa gabagabadiisii khudbad dheer ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda muqdisho jacfar kuukaay
khudbad ku dhowaad laba saacadood qaadatay oo uu madaxweynuhu u jeediyey in ka badan boqol dhallinyaro soomaali ah oo dalka oo idil iyo qaybo ka mid a waddamada ay soomaalidu dibadda kaga nooshahay isaga yimid ayuu dardaaran ugu soo jeediyey isagoo dhinaca kalena kaga warramay xaalka siyaasadda soomaaliya ay marayso madaxweynaha oo aad mooddo inuu ka war helay khilaaf baryahan ka dhex aloosna qaar ka mida dhallinyarada oo daljoog iyo dibadjoog isku riixriixayey ayaa ku booriyey in sii kala jeedka ay ka yimaadaan waxaan rabaa marka dhallinyarada khilaafkiina yareeya maalmo dhoweeto sheekooyin oo aan iska qurux badnayn oo muxuu ahaaye yaa yaa meelaha laga sheegsheegaya laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego kuwa dibadda jirane waxaad wax ku tihiin kuwa gudaha jooga kuwa gudaha joogana kuwaas dibadda jiraad wax ku tihiine dhammaan waxbaa isku tihiin waxaa idinka dhexeeyo dhallinyaro soomaaliyeedaad tihiin reer hebel ma aha koox hebel ma aha waxaad tihiin dhallinyaro soomaaliyeedaad madaxweynuhu waxa uu dhallinyarada soomaaliyeed ee muddooyinkan aadka ugu qulqulaya tahriibka intooda badan sabab kaga dhigay qaar ka tirsan kuwa qurbaha jooga oo muuqaallo meelo qurux badan oo yurubah ay ka soo qaadeen warbaahinta bulshada u soo dhiga taasoo uu sheegay inay kaalin xoogan ku leedahay tacabirka daayarta dhallinyarada kuwa aan waxbaranin ee diyaasbarada jooga ee daaraha qurqurxan iyo jarjinooyinka aad iyo aad u qurux badan inta isu soo sawira kuwa halkan jooga u soo dira waxay qayb ka yihiin dhallinyarada badda ku dhammaatay iyo lamadegaanada ku dhintay qayb ka yihiin dhiirigelinteeda waxa uu dhallinyarada kaga digayay inay ku lumaan waddadii kuwii iyaga ka horreeyey ay ku hallaabeen sida uu sheegay isagoo in badan kaga hadlay dhibaatada uu qabiilka oo la qabyaaladeeyo leeyahay waxaanu tusaale u soo qaatay heerka hadda uu tulaysigu dowladda dhexdeeda ka marayo dowladnimo iyo qabiil compatible ma isma qaadan karaan qofkan intaa la ii geeyo qualified ma yahay war process wadaa jirta oo lagu noqdee noqo wadada ha naga dhinaato ha naga waxaysnaato maya qofkan ha la dalacsiiyo kan janan ha laga dhigo kan safiir ha laga dhigo kan agaasimo guud ha laga dhigo kan inta ha laga dhigo oo aan la isweydiinaynin ma u qalanyaa ma noqon karayaa ma yahay mitirka maanta yaalla waa kaas duruufta dalka haysato dhabta ay ka mid tahay dhibaatada soomaaliya hadda haysataa ayay in badani rumaysan yihiin in salkeedu uu amni darro yahay laakiin xasan sheekh ayaa fikradtaasi ka duwan qaba oo isagu wuxuu sheegayaa in xididadeedu ay intaa ka sii qoto dheer yihiin siyaasad xumaatay waaye oon hagaaji kari weynay waaye waxa meesha nagu haya amni ma ahan siyaasaddii xumaatay waxayna badday amni darro amni darradiina waxayna badday fakhrinimo fakhriga gadaalo u soo noqda haddana wuxuu nu keenay amni darro maadaama uu baabaa dalka ka jira ku sheegay mid ka dhashay siyaasad qalloocatay waxa uu dhallinyarada ugu baaqay inay siyaasadda soo galaan kaalinna ku yeeshaan hagaajinteeda laakiin waxa uu u sii horumariyey in waddada siyaasadda lagu galo aanay ubaxyo ku goglanayn marka dhallinyarada waxaan ka wada waxay tahay siyaasadda kama qaybgeli kartaan cid inta idiin hibayso idiin keenaysana ma leh waxay ku xiran tahay idinka dhallinyarada ah iyo gabdhahay ku xiran tahay siyaasadda laysma siiyo waa lays riixaa waa lagu riixa intii lagu riixi karo maaro kale haddii lagugu waayo buuqaa lagugu fura waxaad uga bixi kartaa marka inaad garba leedahay oo dad garba kuu ah oo aan garba kuugu ahayn inaad ilma adeer tihiin awgeed waa inaa shaal waxaa loo baahan yahay marka waxay tahay dhallinyaroy siyaasadda ladinkama leh waxa uu ka hadlay in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay isagoo ka sii afeeftay in marka midnimo uu ka hadlayo aanan loo fahmin oo keliya in arrinku uu somalilan khuseeyo midnimada dadka maryaa waxaa laga dad badan inay kusoo dhacdo keliya somalilan iyo dadka intiisa kale laakiin inta kale dhexdoodaanan midaysnayn somalilan dhexdeedaan midaysnayn laanna cunsurkan qabaliga ah meel walba noo yaallo inaan ka soo baxno midownaana laga rabaa waddadaas intaan ka gaaraynana inaan annagoo iswadanno gaarna annagoo kala soconno toban wadda ku kala soconnahay ma gaari karno mas-uuliyadda koowaad ee isaaran aniga waa dalka soomaaliya la yidhaaha inuu midoobo oo mid ahaado hal dowlad yeesho hal itijaana yeesho waxa uu soo hadal qaaday shirkii madasha ee dhowaantan muqdisho ku soo idlaaday waxaanu tilmaamay in waxa laysku hayo ee ay ugu weyn yihiin in doorashada hab beel amaba degaan lagu galo aanu ka turjumaynin rabitaanka shacabka oo lagu luga duubanayo ha yeeshee labada dhinacba uu mid walba kuu ku dheggan yahay uu dantiisa ka dhex arkay kan kalena uu rumaysan yahay in maslaxadda midka ka soo horjeeda ay ku jirto waxa uu dhallinyarada uu caddeeyey in maalinta uu isagu wakhtigu ka dhammaado uu xilka isaga daaddegayo hoggaan doorasho ku yimidna uu isla wakhtigii loo qoondeeyey ku fadhiisan doono kursigaasi madaxweyne xasan sheekh bisha sebtembar yaa la doortay afar sano bisha sebtembar uu ka dhammaana waa iga dhammaatay period inaan sii jooga maan rabaa broblemkayga waa saa usoo noqo lahay inaan aniga ka shaqeeyaan alla iga rabaa laba sano dheeraadaan u baahanahay kan kanaa qabsoomi waayaan u baahanahay waxaasi cudurdaar macquula ma aha dhaqan dhumis waay xilligii waa dhammaaday siyaasiga madaxweyne dheh wasiir dheh ra-iisul wasaare dheh baarlamaan dheh kan dheh asay u taallaa siyaasadda inuu ku jira hadduu rabo miiniskuu ku imaan lahaa kusoo noqon lahaa biri lagu dooro lahaa inuu la yimaado asaa laga rabaa laakiin waa ka laalacshoomaa dhinacaan uga dheganaana macquul macquul maaha teeram cusub oo dowlad cusub ayaa ilaahay idankiis yaa bilaabanayo sebtembar 2016 haddii alla yidhaha khudbaddan uu xalay jeediyey ayuu ku soo xirayey shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay muqdisho ka socday kaasoo ay ka soo baxeen talooyin ay ka mid yihiin in la isla meel dhigo siyaasadda dhallinyarada qaranka taasoo keenaysa in la dhidbo golo qaran oo ay dhallinyaradaasi leeyihiin jacfar kukaay v o a muqdisho
habeen wanaagsan subax wanaagsan xaggiinana dhegaystayaal waxaad nagala socotaan weli washington dood dhex maraysa musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaya madaxtooyada ayaa hadda waxa ay ka socotaa gobolka new hampshin ee dalkani maraykanka iyadoo ay malaayiin qofna kala socdaan telefishinada haddaba doodaasi oo gabagabo ku dhow haatan ayay waxaa ka qaybgalaya musharaxiinta kale ah xogayihii hore ee arrimaha dibadda dalkani maraykanka hillary clinton senator bernie sanders iyo guddoomiyihii hore ee gobolka maryland martin o meley waxaana haddaba doodaasi daawanaya dadkii daawadayna ka mid ahaan raahde faarax ow maxamuud maxamed oo isagu nagu soo booqday stuudiyahan v o eda magaalada tan washington si dhow ayuuna ula socday doodaasi kala dhex maraysay musharaxiintaasi xisbiga dimuqraadiga dhammaantoodba ka tirsan haddaba sahre cidla nuur ayaa faarax ka wareysatay qodobadii ugu muhiimsanaa ee dooda caawa diiradda lagu saaray
horta runtii afar qodob waxaa dhihi lahaa saddex baa ugu weyn mid kalena waan iska raacinaynaa qodobka ugu weyn wuxuu ahaa xagga maraykanka dhaqaalaha maraykanka oo badanaaba dadka loo kala qaadayo dee inta taajiriinta wax haysatay iyo inta dhaqaalahooda hooseeyo qodobka labaadna waxa weeye nimankan isis iyo argixisada sidii loola dagaalami lahaa iyo waxay ka yeeli lahaayeen saddexda qof ee murmaayey ta saddexaadna waxa weeye hubka kan maraykanka ah ee hubka kan maraykanka ah ee dadku ay haystaan oo dee sharcigu u ogol yahay in qofku hub iibsan karo bastoolad qori wuxuu doona ahaado oo ay leeyihiin sidee loo xakameeyaa marka waxaad arkaysay inay ku yaro kala duwanaayeen inkastoo dimuqraadiga badankooda aaminsan yihiin in la xakameeyo oo si laysku dayo iyo xoogaa ay ka hadleen xagga caafimaadka iyo waxbarashada waan gartay marka qodobadaasi dabcan waa qodobo dhammaantood muhiim u ah marka la eego nolosha dadka maraykanka sidaasiyoo kale toddobaadkii hore waxaa jirtay dood iyaguna isugu yimaadeen musharaxiinta xisbiga jamhuurigu waxay iyaga lafahaantoodu ay ka hadleen qodobka ammaanka la xidhiidha gaar ahaana ururkaasi isis markaas barbardhigtay labadoodii doodood siday maanta dimuqraadigu uga doodayaan iyo sida ay toddobaadkii hore uga doodeen xisbigaasi jamhuurigu maxaa u dhexeeya horta waxaa u dhexeeya waxa weeye waxaad moodeysay qoladii hore ee jamhuuriga doodoodu inteeda badan inay ku salaysnayd xagga nabadgelyada iyo qolad ururkan isa sidii loola dagaalami lahaa waxaadna moodeysay dee intaana way ka badnaayeen oo waxaad moodeysay inay dagaal kusoo tala galeen gaar ahaan ninkan donald trump oo hadallo badan oo dalqaafa ku hadlay ama ha ahaato xagga isis ha ahaato amaba ha ahaato dadka muslimiinta waxyaalo badan ka sheego caawa laftooda halkan ay taabteen marka waxaad moodeysay qoladii hore sheekadoodii doodoodu inay ku salaysnayd oo ay ku wareegeysay waxyaalaha ku saabsan xagga isis iyo nabadgelyada iyo islaamka iyo islaamka ha laakiin qolada tan kale iyagu taa lafteeda xoog bay uga hadleen laakiin dee arrimihii kale oo qofkii hadalka gabadhii qaybinaysana waxay weydiinaysay arrimaha kale sida dhaqaalaha iyo sidee bay u arkaan waxyaalo badan sida hubka loo kontaroolayo way yaro baahiyeen maaragtay waxyaalihii laga doodayay waan gartay arinta hubka waa aada iyo aad arin dhibteedu maalin walba soo noqnoqoto ciddii doontaa ha adeegsato ama dad xidhiir laleh ururadaasi xag jirka ha noqdaan ama dad kale oo waxyaabo kala duwan ka cadhooday amaba madax ahaan maskax ahaan aan fayoobeyn gacanta ha u galo dad badan ha lagu xasuuqe ee hubka sideed u malaynaysaa musharaxiintii doodaysay caawe ilaa haddana doodoodu socoto een, sidee aad u malaynaysaa inuu ugu macquulsanaa ee arintaa wax looga qaban karaa Een, horta runtii kulligood way og yihiin gaar ahaan hadda dimuqraadiga oo kale een, iyagu inkastoo ay kasoo horjeedaan hubka dadku ay shacabku haystaan haddana waxay og yihiin qofka in een, dastuurku u ogol yahay inuu qofku hub haysan karo dastuurka ayaan qeexin oo aan aan aan xadidin intee baad hub haysan kartaa waayo dadkan hubka automaatica u dhace milatarigu haysto ayay dadkan wax leynaya hadda ninkii m- iyo naagta gabadhiis qabay maalinta ruto dadka laayay ay haystaan kuwa wax dilo oo dhan ama ciyaalka iskuulaadka weerara marka kuwa kanu hadda waxay ku wareegayeen oo ay leeyihiin hubka automatiga u dhaca ee ciidamadu isticmaalaan waa in sharci laga soo saaraa qolada dimuqraadigu iyagu- ee, ee, jamhuurigu iyagu waxay ku doodayaanba inaan hubka la xakamayn oo iyagu waxay yidhaahdaan hubku wax ee, hubku wax ma dila ee dadkaa wax dila marka ee, runtii fekerka aad bay ugu kala duwan yihiin waan garta dhanka kale dhaqaalaha ee, waxaa lagu ammaanaa madaxweyne obama intii uu joogay ee, madaxtooyada dalkan maraykanka aqalka cad intuu ka talinayay in dhaqaalahu maraykanka uu kor u soo kacay wuxuu ka dambeeyey labadii kun iyo sideedii markii uu ku guuleystay Ee, xisbigan dimuqraadiguna waxay aada ugu ololeynayaan dhaqaaluhu inuu intaa kasii wanaagsanaan karo doodoodii maxaa kaaga baxay caawa horta runtii eh, qolada tan eh, xisbiga dimuqraadigu waxay aad iyo aad xoogga u saarayaan kala taganaanta iyo kala fogaanshaha dhaqaalaha dadka aada u taajiriinta oo lagu qiyaaso boqolkiiba hal inay hantida dadkoo dhan iyo wadanka haystaan Een, taxka ama cashuurta la saaraana ay aada u yar tahay Een, waa ka- marka doodaas waxay ahayd waa in dadka kan een, kambaniyaasha waaweyn leh cashuurta lagu kordhiyaa dadka kan dhaqaalahoodu yar yahan cashuurta laga shaqeeya Ee, jamhuurigu waxay ku doodayaan haddii ca- kambaniyaasha shirkadaha waaweyn cashuur badan la saaro iyo dadka waxhaysta cashuur badan la saaro sha- shaqadii ay dadka masaakiinta ah ee dhaqaalahoodu yaryahay siin lahaayeen baa yaraanaysaa
kaasi waxa uu ahaa faarax ow maxamuud maxamed oo nagu soo booqday istuudiyahan v o e da ee magaalada tan washington sahre cidla nuur ayuuna u warramayay
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington waana subaxnimo axada saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa lixdii iyo sideed iyo afartan daqiiqo halka ay washingtonna ka tahay tobankii iyo sideed iyo afartan daqiiqo waxaa haddaba dhowaanta ka furmaya dalka jarmalka ciyaarta xeegada oo ah ciyaar ay ciyaartoydu ku ciyaaraan barafka haddaba waxaa sanadkii saddexaad ka qaybgelaya ciyaartoy dhalinyaro soomaaliya oo ka dhisan qurbaha kuwaasoo isugu jira amaba haatan ku guda jira diyaargarowga wakhtiyada soo socda ee ciyaarahaasi si ay uga qayb galaan saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay gudoomiyaha kooxda mursal ismaaciil waxaana ugu horreynta weydiisay waxaa ku dhaliyey aasaaska kooxdaasi
saaray walaal aada ba umahadsantaha kooxdan inaanu samayno macno weyn bay ugu dhisan tahay een dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba iyadoo la- aada loo hadalhayo in caruurteena dhallinyaradeena ay ku biirayaan xoogaha een kooxaha xagjirka ah inaynu wakti gelino aynu dhallinyaradeena u tababaro een, eh, sport een, aynu u tababaro si ay calankoodii iyo ciidoodii ay ku matalaan eh, jacayl soomaalinimo iyo walaaltinimo halkaasna uu uga abuurmo waxaan is- annaga dadkeena waaweyn waajib bay nagu tahay marka taasna waxay muujinaysaa dhalinyaradu inay rabaan in fursad loo sameeyo ay dalkooda iyo dalko- dadkooda ay ku matelaan calankoodana ay meel walba ay ka taagaan Eh, isfahamka bulshada wadankan aanu ugu nimid een, aad baan ugu arayn inay muhiim noo tahay waxyaalaha badana abuuri kara inaan isfahmnana waxaa ka mid a inaanu helno een, eh, waxyaalo ay- aan wada xiisaynayno Een, gaar ahaan dadka ee ka yimi qaaradda africa ama wadanka soomaaliya Een, eh, waxaanu soo maray dhul dheer waxaanu soo maray maaragtay eh, dhibaato badan Eh, wadankan markaan nimidna waxaan ugu nimid waxyaalo badan oo iyo dhaqamo iyo muxuu ahaa een, eh, ciyaaro kala duwan oo la ciyaaro marka waxay noola muuqatay run ahaantii inaanu ku dhiiran karo een, ciyaaraha wadankan laga ciyaaro eh, kuwooda ugu adag ama ugu qalafsan een, eh, inaanu qayb ka noqono si markaas xitaa dadka dalkan ku noole ay u dareemaan inaanu een, eh, u- inaanu ciyaarahoodana aanu baran karo wadankana aanu fahmi karo aanu ka mid noqon karo Waa muwaadiniinta gartay.
dalkan ku nool waa gartay marka n hadda kooxda intee in leeg camala ku bilowdeen waxaan ku bilownay marxalado kala duwan ay soo ay soo martay waxaanu bilownay bilowgii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayaanu bilownay waxaan ku bilownay ilaa lix iyo toban ciyaartooy baanu ku bilownay oo badankood markaas ka yimid soomaaliya waa oo gartay kabacdina way sii bateen Waaye.
haddana ilaa shan iyo labaatan ciyaartooy way sii maraya waa gartay marka adinka maheer qaran ayaad ugu safataan dalka aad ka tegaysaan oo ruushka ciyaaraha aad uga qayb gelaysaan mise koox gaar oo sidooda uun isu abaabulay oo soomaaliya unbaa tihiin annaga een, heer qaran ayaanu een, aanu uga qayb galnaa Ee, waxaanu la xiriiray een, olombikada soomaaliyeed ee, bilowgii hore Een, aanuna ka diiwaan gelinay wax la yidhaahdo een, soomaali een, ee, olombikada een, ciyaaraha olombikada gaar ahaan kooxda olo- yani ururka olombikada aan ka dii- aan iska diiwaan gelinay laakiin hadda waxaanu uga qayb galnaa aanu ugana qayb gelaynay een, ee, koox matalaysa qaranka soomaaliya waana kooxda keliya ama wadanka keliya een, ee, qaaradda africa uga qayb galay weligoodna uga qayb galay ama xataa wadamada asia ha noqoto wadamada kulula adduunkaba ma jiro wadan ka qayb gala oo aan soomaaliya ahayn waa gartay w- sidaasi aad sheegtay een, dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiin karaan soomaaliya oo baraf uusa ka dain wadan kulul ah- wadan qabowna aanan ahayn maxay usoo kordhin kartaa koox dibadda laga abuuray oo iyaga ka qayb galaya ciyaarihii ee, xigada ama barafkii lagu ciyaarayay oo macnay ugu turan tahay haddii su-aashaas lagu weydiiyo maxaa dhihi lahayd Eh, laba arrimood bay ugu tulan tahay soomaaliya waa wadan ka mid a een, wadamada koonkan maaragtay een, eh, ilaahay uu uu ku sameeyey innaguna waxaanu nahay ummad ka mid a ummadaha ku nool koonkan Eh, ciyaaraha lagu qabto caalamiga ma hadday noqon lahayd een, eh, kubadda cagta ama ciyaaro kaleba in maaragtay barafka aynu qayb ka noqono wax diidaya ma jirto aan ahayn weliba inay wadankeeni sharaf usoo jiidayso oo sumcad usoo jiidayso aqoon usoo jiidayso mujtamacyo badan aan weligood maqal soomaaliya inay maqlaan inay arkaan calankii soomaaliya oo ka babanaya meeshaas ka babanaya kooxaha soomaaliya oo ka qayb gelaya Eh, gaar ahaan arrintani waxa ay fure u tahay mujtamaca soomaaliga ah ee kusoo qaxay wadamada reer galbeedka ee barafka ka do inay helaan wad- meelay ugu dhawaadaan wadaniyadooda iyo iyo hab ay ku gudan karaan yacni een, eh, muwaadinka dhaq ah ay ku gudan karaan marka dhowr darajo ulaada soomaaliyana sharaf weyn bay u tahay soomaalida qurbaha ku noolna waxay u tahay maaragtay meel ay calankoodii iyo muxuu ahaa kalgacalka wadankoodii uga dhawaan karaan ay wadankoodii ku mateli karaan waa gartay labadaas arrin waxaan isleeyahay waa arrimaha aadka ay muhiimka ugu tahay waa gartay hadda marka diyaargarow ayaad ku jirtaan ka hor intaanan wareysiga bilaabin saaad ii sheegtay muddo intee leg ayaad tababarkaasi kusii jiraysaan ka hor intaysa ciyaaraha bilaaban Eh, tababarkani magac wuxuu noo leeyahay ahmiyad gaara marka ugu yaraan waxaanu tababaranaynaa asbuucii saddex maalmood een, eh, islamarkaana waxaanu isku dayaynaa inaanu asbuuciba aanu helno ciyaar saaxiibtinimo een, ama kooxan aanu u baxno inaanu helno Eh, waxaan marka tababaran doonaa insha allahu asbuucii saddex mar ayaanu tababaranaynaa een, ilaa inta laga gaarayo sagaalka bisha february oo aanu wadankan ka baxayno markaas aanu ruushka aadi doono haddii ilahay
wahagaakaasi wuxuu ahaa mursal ismaaciil oo u waramayey sahre cabdi axmed isagoo jooga isaga oo ka mid ah dhalinyarada soomaalida ee ka qayb galaysa ciyaaraha dhowaan lagu qaban doono dalka jarmalka ee barafka lagu ciyaaro iyo xeegada loo yaqaano halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatanna waa ciyaarihii iyo wariyahayaga maxamuud mascade oo minnesota jooga
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka garoonka kubadda cagta ee stamford bridge oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee chelsea waxa uu ahaa mid gebi ahaanba indhaha taageerayaasha kubadda cagtu ay eegayeen kadib markii laba maalin oo ay ka soo wareegtay markii shaqada laga buriyey macallinkii kooxdaasi jose marino sababta ugu wacan ee garoonkaasi ay taageerayaashu isha ugu hayeen ayaa waxa ay tahay kulankii dhex marayey iyada iyo kooxda sunderland kooxda chelsea oo ila- iyadu soo ciyaartay lix iyo toban kulan ayaa sagaal kulan oo ka mida laga badiyey waana sababta keentay inuu shaqadiisa waayo macallin morino waana taa sababta ay dad fara badan natiijada kulankan ka soo baxaysa iyo weliba qaabka ay kooxdan ciyaartooydooda u ciyaari doonaan ay ka dhur sugayeen qaybtii hore ee ciyaarta labada kooxood dardar ayay la soo gashay waxaase muuqanaysa in kooxda chelsea ay ka duwanayd kooxdii uu macallin morino laylan jiray banooni qurux badan oo gaagaaban oo aan hore loogu oqoonin ayay soo bandhigeen waxaana taageerayaal fara badan ay dhegta si hoose isugu sheegayeen talow ma runbay ahayd in ciyaartooydu ay macallinka ku gadoodsanaayeenoo sababta guuldarrooyinkii faraha badnaa keentay ay iyagu ka dambeeyeen waxaa taa u markhaati kacayay taageerayaasha kubadda cagta ee kooxda chelsea oo gebi ahaantood inta badan ka xumaaday sida uu macallinku kooxda kaga tegay inuu shaqadiisa waayo waxay wateen boorar ay ku ammaanayaan macallinkii shaqada waaye ee morino sidoo kalena waxa ay taageerayaashu si kulul u weerareen saddex ciyaartoy oo ka mid a ciyaartoyda kooxda chelsea waa ciyaaryahanada fabrigas hazard iyo ciyaaryahanka afka hore kaga ciyaara ee diego costo iyagoo u arkayey inay ka dambeeyeen mucaaradka ka dhex aloosmay kooxda chelsea ee keenay in macalin moriinho uu shaqadiisa waayo si kastoo ay taaba kooxda chelsea waxa ay ciyaartaasi ku guul heshay saddex iyo hal oo goolasha ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada ivanovich rodriguez iyo oscar oo u muuqdayba ciyaaryahankii garoonka ee shalay galab kooxda kubadda cagta ee chelsea waxay haatan ka soo kacaysaa meeshii hore ee jiiftay iyadoo madaxa kor soo qaadaysa waxaan la ogeyn waxa ay ku dambayn doonaan ciyaartoyda iyo taageerayaasha kubadda cagta ee chelsea iyo gebagabada halka ay sanadkan kooxda chelsea ka geli doonto horyaalka dalka ingiriiska milkiilaha kooxda chelsea abramovich ayaa haatan si ku meel gaara waxa uu macallinnimo kooxdiisa ugu magacaabay guus hindig oo ah nin ay xiriir wanaagsan leeyihiin isla markaasina muddo laylinayay xulka qaranka ee ruushka oo ah dalka uu ka soo jeedo abramovich milkiilaha kooxda chelsea haatanna haddii aan jaleeco kulamada kale ee shalay iyo xalayba ka dhacay dalka ingiriiska kooxda everton oo garoonkeeda guddisanbaa kula ciyaaraysa lester city saddex iyo laba ayaa lagaga badiyey oo kooxda lester city ayaa guul ku heshay waxayna lester city tahay kooxda layaabka ee sanadka iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa dhibco aan la filaynin helaysa kooxda kubadda cagta ee lester city ayaa iyadu haatan horyaalka dalka ingiriiska hogaaminaysa oo kooxda arsenaal oo ku soo xigta shan dhibcood ayay ka sarraysaa lester waxaa la filayey in marka ay timaaddo oo ay la ciyaarayso kooxaha waaweyn ay guuldarrooyin dhadhamin doonto laakiin kulamadeedii ugu dambeeyey marka la eego kooxa waaweyn ayay dhegta dhiigga u dartay oo tii ugu darnayd ay ahaydba kooxda chelsea oo guuldarrada lester ee keentay inuu macalin morino shaqadiisa waayo manchester united gurigeedaa lagu dubto laba iyo hal norwich city ayaa kaga badisay macalin louis vangal ayaa laga yaabaa dhowaantan inuu maro jidkii morinio southampton gurigeeda labaiyo eber waxaa kaga badisay tottenham hatisba dhegaystayaal xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamku inta aynu joogto tan iyo kulan dambe waa mascadoydele sida iyo nabadgelyo mascaddow aad baad u mahadsantahay xubintaasi ciyaarahana intaasi aan kaga gudubna haatanna kusoo dhowaada codkii muuse ismaaciil qalinle
weli jacaylku kumageeni heesaha kuma dhigin sida irmaanta kuma gurin sida gahan un qaba gobogobo ma suuna weli jacaylku kumageeni heesaha kumu dhigin sida irmaanta kuma gurin sida gahan un qaba gobogobo ma suuna sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo weerkaga gariirshe sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo weerkaga gariirshe adiguna imaad garan annaga haabsan waan ogan jacaylkuna gadiira adiguna imaad garan annaga haabsan waan ogan jacaylkuna gadiira ago guriini kaajira haddii calaabka ku galo
allah u naxariistay codka muuse ismaaciil qalinle ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii subaxnimo waa sahre cidla nuur iyo saare cabdi axmed oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
ago guriini kaajira haddii calaabka ku galo gurba gurba gurba ii xasuusto gurba ii xasuusto
This program has come to you from the Voice of America, Washington.